waa munaasabad lagu soo gabagabeynayey kormeer lagu qiimeynayey waxbarashada iskuulaadka iyo goobaha kale ee waxbarashada ee hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee gobolka bakool kulamo dhowr toddobaad qaatay ayaa waxauu guddiga ka socday maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab la qaatay howlwadeenada mas-uuliyiinta waxgaradka iyo waalidiinta degmooyinka iyo deegaanada gobolka bakool waxaana xafladii gabagabada socdaalkaasi ay ka dhacday magaalada buurdhuxunle kormeerayaasha ayaana saan sheegnay u kuurgelayay waxbarashada gobolka iyagoona fadhiyo gaargaar ay la yeelanayay bahda waxbarashada ardayda iyo haldoorka bulshada intii ay kormeerayaashu u kuurgelayeen qiimeynta waxbarashada iskuulaadka iyo goobaha kale ee waxbarashada ee gobolka bakool ayaa waxaa jiray bandhigyo ay samaynayeen ardayda iyo su-aalo dhowr ah oo ardayda la weydiinayay iyagoona ardaygii ka jawaabaa la siinayay jaa-isa waaya su-aasha koowaad sida hore loogu sheegay insha allahu tacaala su-aal kastana jaa-isa ayay leedahay waaya waan soo tuuraa insha allahu su-aasha waxaan leedahay su-aasha xabashada weligeed maxay ku taami jirtay su-aasha waa taas soo soco maasha allah maay canan maxamed fasalka iyo nifasalliyaasi oo la jawaabteen xabashada waxay weligeed ku taami jirtay inay adoonsato geega soomaaliyeed marina ay ka hesho baddacaas maasha allah way ka jawaabtay allahu akbar kaal soo laba jaa-isha le insha allahu tacaala aye jaa-isa boqol kun oo shilin soomaaliya ku guulaysatay allahu akbar ugu dambeyntii waaliga gobolka bakool sheekh cusmaan abu abdiraxmaan oo soo xirayey munaasabadda gebagabada u ahayd kormeerayaal ka socday maktabka waxbarasho indheindheyn ku sameynayey waxbarashada iskuulaadka iyo goobaha kale ee waxbarashada isla maktabkani hoos taga ee gobolka bakool bandhiga la samaynayay iyo waxbarashadu meesha taallo iyo barnaamijkaasna aad iyo aadaan usoo dhaweynaynaa walaalaha marka maaragtay safar dheer u soo galay haraad badan iyo wax badan lasoo kulmay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa ilaahay miisaankiin xasanaadka idin saaro wilaayadu wixii tabarteeda ahayd waa ay dadaashay macallimiin baa la keenay iskuulaad baa la furay sanadkan hijrigii hadda maaragtay aan marayno dhexbartankiisa aan dabaalanayno ayaa la furay ilaa shan iskool ayaa la furay haddana waxaa inoo furan toban iyo toddoba iskuul tobana lagu daray macnaheeda waa waaliga oo soo dhoweynayey safarkii kormeerayaasha ee waxbarashada gobolka la xiriiray isagoona bulshada u dardaarmay inay xoojistaan waxbarashada isagoona sheegay in gobolka waxbarasho aan sare noqday iskuulaadkana ay sii kordhayaan